bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa goordhow lagu faahfaahiyey weerarkii lagu qaaday xeryihii murtadiinta ee baarsanguuni bayaankana waxa uu qornaa sidan ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo khamiis ah howlgalo militari ka fuliyeen saldhigyada cadowga ee deegaanka baarsanguuni duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar cagmarina ku qaaday laba saldhig oo ku yaala agagaarka deegaanka baarsanguuni kuwaas oo ay ku kala sugnaayeen maleeshiyaad riddo ah oo kala taabacsan waxa loogu yeero federaalka iyo maamulka riddada ah ee iskugu yeera jubbaland ciidamada mujaahidiinta ayaa allaha fadligiis si dhammaystiran gacanta ugu dhigay labadii saldhig ee ay weerareen waxaana jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo cadowga soo gaaray sidoo kale waxaa jira hub iyo saanad ciidan oo laga khaniimaystay dhinaca kale bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta waxaa looga hadlay mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad gurmad ahaa oo ka soo dhaqaaqay saldhigga riddada ee deegaanka buuligaduud ee u dhow sanguuni waxaana cadowgaas la gaarsiiyey khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira iyadoona lagu qasbay inay dib ugu cararaan halkii ay ka yimaadeen ee buuligaduud howlgalladu weli waa ay socdaan wixii faahfaahin ah ee ka soo kordha dib ayaan ka soo gudbin doonnaa insha allah ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ee ku aadanaa howlgalka saaka ka socda deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo kaasoo lagu bartilmaamaysaday laba xero oo maleeshiyaadka riddada federaalka iyo kuwa ashaadalodirirka jubbaland ay ku lahaayeen baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo